fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska dhadhaab toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ah oo loo qabtay ku dhowaad boqol kooxood oo ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka tababar loo qabtay macalimiinta madaarista islaamiga ee ku yaala gudaha xeryaha kama marna xubintii shaksiga oo aan ku wareysan doono xaawo aadan cabdi oo ah hooyo qaxooti ah oo caruurteeda ku korisa iibinta cowska xoolaha la siiyo oo ka warbixin doonta habka ay caruurteeda uga nooleyso shaqadaasi aad ku adag barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idila socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed tartamo kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan ku dhowaad boqol kooxood oo ka kooban heerarka kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankaas oo ay soo agaasimtay mid kamid a hay-adaha samafalka ayaa maalin kasta waxaa u soo daawasho taga boqolaal dadweyne ah halkaas oo bandhig cajiib ah ay ku soo bandhigaan kooxaha ka dhisan xeryaha tartankaana ujeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ayaan waxaan ka wareysanay maxamed qaasim xuur oo ah guddoomiyaha isboortiga xelada dhagaxliya ee kaamka dhadhaab wuxuuna ka warbixin doonaa tartankan iyo qaabka loo soo agaasimay cabdisalaam waa mahadsan tahay tartankan waxaa isku soo dabariday hay-adda h i ama loo yaqaano humanity inclusion oo ka shaqa gasho xarooyinka dhadhaab ahna hay-ad samafale ah waxaana loogu talagalay soddon iyo laba tiim oo saddexda xara ah inay ka qayb galaan xaro walbao soddon iyo laba tiim oo loogu talagalay barnaamijka lasoo hagaajiyay jadwalka lasoo hagaajiya noocaas oo ahaa ka dhagaxley ahaan waan isku dabaridnay waana hagaajisnay waxaana bilaabanay liiga bishii aan soo dhaafinay toddobaad laba iyo labaatankeedii haddana si meel fiican buu noo maray wuu noo socdaa maasha allah waa tahay in tartan loo qabto dhowr iyo sagaashan koox oo ka dhisan xeryaha waa arrin run u baahan maamul iyo dhaqaalo aada xoogan bal waxaad ka warbixisaa qaabka tartankan oo ku bilowday diyaargarowgiina ka maamul ahaan cabdisalaan waa su-aal aad wanaagsan waa mahadsan tahay diyaargarowgeena wuxuu ahaa mid soo jireen ah waxaad aan bilaawno soo baraarugno ma aheen sboortska xarada aad buu u dhisan yahay wuxuu leeyahay meeqaan fiican buu marayaa oo xaaladiisa ma xumo hay-adda maadaama ay nambarta gelisay oo arrinta ay noo sheegtay annana waan qaadanay si positive aan u qaadanay waan ka shaqaynay juhda badan baan gelinay haddana xaaladayna aad bay u fiican tahay oo waxaan sameynay selection oo soddon iyo laba tiim ah oo iskugu jiro hataa senior iyo junior iskugu jiro kadibna waxaan taxgelin aan siinay qolo dhimirka lasiyo hadda koox ka socoto dhawoliinta oo tanjans aan siinay iyo koox minority ah oo sudaanisan jans siinay marka soddon iyo laba tiim oo isku isku isku waafaqsan jadwalka loo degay yaan ku bilawnay haddana meel fiican noo maraya maasha allah masaxuur sidaan la socono xeradan aada maamushay dhagaxley waxaa ka diiwaan gashan in ka badan boqol kooxood qaabkabaad marka xulashadan u samayseen oo soddon iyo laba kooxood inaad tartankan ku soo koobtaan idinku suro gashay waqti dheer baan gelinay waa runta waa challenge aad u weyn waxaan sameynay siddeed iyo toban tiim oo ka dhisan xarada oo senior ah yaan gees u soo qaadnay oon soo promote garaynay aan ugu talagalnay in liigan ka qayb galaan kadibna junior a tiim la dhaho yaa hadda kahor liig loo qabtaa jiray inta soo hartay ayaan iskugu yeernay baktansiib baan sameynay waxaan kala soo baxnay laba iyo toban tiim laba iyo toban tiim marka lagu daro siddeed iyo toban tiim meesha waxaa waaye already waxaan haysanaa soddon tiim waxaan sameynay oo kale sudanis tiim ah iyo tiim dhawole ah yaa ayagana aan soo soo soo saarnay aan soo xulanay kadibna waan isku afgaranay bulshadana wax dhibo ka yaalla ma lehen si nadiif ah oo keliya ah yaan kusoo qaadanay dhibna ma jirin wax challenge aan la kulanna ma laha si nabadan yaan ku bilaabanay tartanka waa runta waxaan ku qabanay ugu yaraan laba garoon aan ku kala qabanay waxaana iga caawinay bulshada weynta ee xarada dhagaxley ay ka mid yihiin guddida ila shaqeyso reefka madaxa bannaan oo wala shaqeyno oo hal ambirla aan ku wala shaqeyno marka waxaan sameynay joint gacmahan isku xiranay kadibna waxay u socotaa maalinta laba ciyaara dhaceysa at least laba garoon ay kula dhacaysaa haddana wuxuu noo marayaa sideed dhamaadkii wejiga saddexaad oo noo maraya insha allah meel fiican noo maraya xaaladdeena ma aad aad bay u wanaagsan tahay waa tahay bal ka warbixay qaabka dabcan dadweynaha xerada ku nool ay tartankan ugu xiran yihiin iyo kaalinta uu ka qaadan karo nabadgelyada bulshada iyo deegaankaba cabdisalam waa mahadsan tahay isdhexgal bulsho waa sports waa saa sheegtay nabadda meeshan taallo iyo xaaladda say tahay wax lasoo koobi karo ma aha waxaan sameynay hataa deegaanka aan magacaabdo waa runta waa host community waan ku hoos noolnahay hataa laba tiim aan oga jiray oo senior ah marka waxaan sameynay anaga meel walba waan fiirinay aad baana loogu riyaaqaysay jadwalka aan hagaajinay iyo say xaaladda u socoto hadda waxaan dareemaynaa isdhexgal bulsho goomi dadweynihii bulshadii yaaba hadda taageerahooda iyo banaanbaxooda aan yaan soo koobi karin sababto waxaan ugu talagalnay inuu noqdo liigan league oo isku soo baxo league oo laga qaado tusaale fiican marka hadda waxaan maraynaa xaalad aad u fiican hay-adda haji ayna aad baa uga mahad celinayna say noo noo noo noo wacyigeliyeen say akhbaarta noogu keeneen lowlaana uusan jirin wax hantida saa usii weyn ay jirin laakiin waa iska participation waa isku keen kadibna insha allah mustaqbalka waxaan dareemaynaa inaan saansi ka fiican aan heli doono insha allah waxaa galab kastoo dabcan usoo daawasho taga ciyaarahan qaxootiga ka dhacaya boqolal dadweyne ah oo xaafado kala duwan dabcan kasoo tago ugu dambeyntii fariinta aad siinayso dadweynahaasi iyo boqolaalka cayaartooy ee tartankan xeryaha ka qayb qaadanaya maxay tahay cabdisalaam waa mahadsan tahay sports waa laf dhabarka haddana waxaa ku shaqeeya dhalinyaro youth ah xarooyinkana youthka ayaa ugu badan sportsna in si qaldan loo isticmaalo ma aha waxaan kaga faa'iidaysanay maalmahan dambe waxaan aragnay kambeeyno badan aan sameynay wacyigelin aan sameynay inaan dhalinyaro badan iyo yaro oo oo aad tayo u leh oo waxbarashadoodii inay waqtiga aad lahaayeen inay baraanaha taagan yihiin inay garoomada subaxii ku ciyaaraan iyadoo waxbarasho ay jirto wacyigelin kadib waxaan kaga faa'iidaysanaynaa liigan hadda dhammaadka noo ah aan kaga faa'iidaysanay oo akhbaarad badan aan ku bixinay inay dhalinyaradii ay sports si qaldan u isticmaalin oo si loogu tagalay u isticmaalaan waqtiga waxbarashadana waxbarashadooda ay ay focus ka saaraan waqtiga free ay yihiin school holiday ay garoomada kusoo laabtaan sifaan uga hortagno muqaadaraadka aad buu mahadsan yahay kaasuna wuxuu ahaa maxamed qaasim xudur oo ah gudoomiyaha isboortiga xarada dhagaxley oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale cayaarahan ka soconaya xeryaha ayaa qaar ka mid a cayaartooyda magaca ku leh bulshada xeryaha waxay u arkaan mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyadoo daayarta qaxootiga ahna ay u ahaan karto fursad ay ku soo bandhigi karaan xafladooda cayaareed maadaama sanadihii lasoo dhaafay gudaha xeryaha aan lagu qaban tartamada kubadda cagta ah ay sida weyn u taageeraan haydaha samafalka naasir badgal waa guulahayaha kooxda almansuur oo ka mid ah kooxaha ugu faca weyn gudaha xeryaha waxaan ka waraysanay tartankan iyo doorka uu ka qaadan karo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta isboortiga xeryaha mahadsanid ustaad cabdisalaan markii hore waad mahadsan tahay sida sharafta leh aad igu soo dhoweysay barnaamijkan marka labaad haddaan guda galo liigan waa liig ka socda saddexda xero marka in badan liig in muddoa lama dhigin laakiin liigan in badan aan sugaynay haddana aadaa ugu faraxsannahay in liigan loo dhigo maadaama uu yahay tartan isdhexgalka bulshada hadda khaasatan aniga haddaan ka hadlayo aad baa muhiim noogu yahay in badan liig badan loo dhigin marka waan soo dhoweynaynaa mar walba cabdinaasir in ka badan labaatan sano isboortigii xerada dabcan qayb ka ahayd waxaad tahay kabtan goolahaaye waxaad ka warbixisaa cayaarahan ka bilowday gudaha xeryaha waxay uga dhegan yihiin bahda isboortiga runtii waxaa weeye waa isboorti ma aad baan usoo dhoweynaynaa waayo liigan loo dhigay saddexda xero ama saddexda kaam loo dhigay dad badan ayaa ka soo qayb gala xeryaha qaxootiga khaasatan xataa dhallinyarada odayaasha gabdhaha haweenka guud ahaan ay aad bay u xiiseynayaan way daawadaan hadda waad arkaysaa garoonka aad iyo aad uu camiran yahay marka waa liig aad iyo aad dadka o dhan ay soo dhoweynayaan aadna u jecel yihiin waa tahay marka laga tago taageerayaasha jielkan qaxootiga ku barbaaray ee isboortiga xiiseeyo maxaa macno ah oo dabcan tartankan u samayn karaa wuxuu u samayn karaa waxayaal qof walba wuxuu rabaa inuu ogaado heerka uu ka gaarsan yahay isboortiga waayo waxaan waa tijaabo runtii dhagaxley ciyaartooy badan ayaa usoo halgantay halgamayaal badan ayaa jooga marka waxa weeyaan aad iyo aad buu muhiim noogu yahay isboortiga sidiisaba waxaa looga hortagaa daragayska iyo mataqaana amniga in mataa lagu xasiliyo dadka isdhexgalka bulshada sidaa ogtahayba dhagaxley waxaa ku nool community kala duwan hadday tahay suudaan hadday tahay mataqaana soomaalida hadday tahay etoobiyaanka hadday tahay oromada marka waa wax aad u weyn isdhexgalka in laisbarto laisdhexgalo isboortiga sidiisaba wuxuu soo dhoweeyaa nabadu ayuu aasaas u yahay marka aad iyo aad dadka o dhanba aad baa lagu farxay iyo dadka ciyaartooyda hadda waad arkaysaa garoonka si uu camiran yahay meel istaaga ma leh marka runtii dadka way ku farxeen kaciyaan aad baa usoo dhaweynaynaa liigan waa dhiig aad u wanaagsan maasha allah ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u jeedinaysa hay-adaha samafalka maadaama aad tahay in isboortiga magaca ku leh waxaan u jeedinayaa eedaha samafalka in la maalgeliyo in ciyaartoyda mataqaana la dhiirigeliyo in hamigooda kor loo qaado in mataqaana la taageero waxaan codsanaynaa hay-adaha ka codsanaynaa inay maalgeliyaan aada buu mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa naasir badgal oo ka mid a ciyaartoyda gudaha xeryaha oo ka warbixinayay tartankan iyo muhiimadda uu leeyahay ciyaartoyda da-da yar ee ku nool gudaha xeryaha waa hagaag weli waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudihay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawo aadan cabdi oo ah hooyo carruur agoona oo ay dhashay ku korisa cawska iyo abqada xoolaha la siiyo oo ay dusha ku soo gurto waxaa waraysigan oo aan kula yeeshay xerada xagardheer aad uga bogan doontaan sida ay hooyadani dhexda ugu xiratay korinta ubadkeeda waxaad kale oo maqli doontaan macallimiinta madaarista islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga oo loo qabtay tababar ku saabsan habdhigaalka sahlan tarbiyadda carruurta iyo qodobo kale oo muhiim u ah macallimiinta qur-aanka iyo duruusta kale ee islaamiga ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga xaawo aadan cabdi waa hooyo haysata carruur agoono oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab xaawo ayaa nolosha carruurteeda ku maaraysa cawska iyo abqada la siiyo xoolaha oo ay dusha ku soo gurto inkastoo ay shaqadani tahay mid adag haddana hooyadan waxay u tahay il dhaqaale oo ay ku kabto nolosha carruurteeda xaawo ayaa waraysigan ku bilaabaysa waxaa u sahlay inay carruurteeda ka gudbiso nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga aniga waxay igu suurad gashay waan shaqaystaa duurkaan ka shaqaysta waxaan gurtaa abqo waxaan guraa coos ayaan gurtaan ka shaqaystaa taas ayaa suurto gelisay inay muxuu ahaan aan dhibaatadaas aan arkin saddex waqdab aan ku shito alxamdulilah nolosheeda aad bay u fiican tahay
dhowaan waxaa la dhimay raashinka la siiyey qaxootiga iyo lacagtii gunnada ahayd ay qaadan jireen wax saameyn ma kugu yeelatay saameyn way igu yeeratay laakiin ani waxaa saameynta uga baxay waan shaqaystaa xoogay aan ku shaqaystaa saas aawadeed ani ma ii saameyn dhibkaas
waxaad ii sheegtaa tirada uu qoyskaaga ka kooban yahay iyo lacagta gunnada iyo raashinka aad ka qaadato ee xeradan xagar dheer qoyska wuxuu ka kooban yahay toddoba cunug anaan dhalay iyo aniga sideed cunug sideed ruuxa qoyska uu ka kooban yahay raashiinkana waxaan qaataa afartan iyo sideed kiilo oo bariis ah iyo afartan iyo sideed kiilo oo moordi ah iyo shanla saliid ayaan qaataa lacagta qudaarta waxaan qaataa saddex kun saddex kun iyo lix boqol shaqadan marka aada hayso ee aada halkan u fadhido maxaa kaa soo galaa si aada nolosha qoyska ugu maarayso waxaa iga soo galaa maalinkiiba hadduu sifax igu gadmo kun shilin kun iyo shan boqolka ayaan ka helaa marka ugu yarta sideed boqol ayaan ka helaa alxamdulilah wax fiican ayaan ka helaa oo noloshii aan saa-id ugu maaree waxaad tahay hooyo keligeed carruur korsanaysa gaar ahaan carruur agoona marka aad shaqadan ku maqan tahay yaa gurigii iyo qoyskii uga timid yaase kugu sii samaya carruurta carruurteydu carruur waaweyn way ishayn karaan ayagaa dab sii shitaan waa dad kor u kacay oo waaweyn maasha allah ayagaa ishayn karo wax karsan karo oo naftooda mooriyeen kara oo hagaajisan karo igu yaraa afar jir ah inta kaletana ugu weyn waa dhowr labaatan jir ah ayagaa ishayn kara ayagaan wax karsan karaan maalintii meeqa kiilo abqa ah ama caws ayaad soo gurtaa cooska waxaan soo gurtaa konton xirmo abqadana shan iyo labaatan kiilaan soo gurtaa waxaan ka raadiyaa abqadi masaafo fog ayaan abqadii coos ka raadiyaa toddoba kilomitir oo kale ayaan ka raadiyaa abqadi iyo cooska gaadiid ma isticmaalo dusheyda ayaan kusoo qaataa waayo cooska culeys maahan abqadan waa iska fududdahay dusheyda ayaan iska soo saarta wax iska fudud waayo dhib iguma ahan weeye aad bay u fudud yihiin meesha haddaad igu imaanaysaan oga shaqaysta oo dhigtaa soo gurista cawska iyo abqada ma keligaabaa raadsada mase waxaa jirta cid kaa caawisa may waxaa i caawi kuway laba yar yar aan dhalo oo dugsi dhigtaan kuwaas ayaan wataa laakiin ayaga iima qaada inaan soo qaato geedkay iisoo daadiyaan aanguna laba yaroon dhalaa geedka iisoo lulaan abqada iisoo daadiyaan cooskan meel xaluul axaana ilmaha yarka ay geli karaan ii galaan iga soo guraan oo iisoo dhaweeyaan geedkan caruurtaas iisoo luleyso iisoo daadinaysaa awgeedaan kusoo aruursadaa marka cooskan waxaa iisoo gura kuwa yarka meeshii aniga aan geli karin kuwa yarkaa ii gala iiga soo guraa waagi hore wuu coosku ii dhowaa dhaqso aan imaan jiray hadda laakiin cooska ayaa fogaaday waxay igu qaadan kartaa tobanka saac inaan imaado waa tobanka saac inaan imaado ay igu qaadan kartaa inta kale waagi horta coosku ii dhowaa dhaqso galabtii waan kasoo hormari jiray duhurkii aan imaan jiray hadda cooska iga fogaaday waxaan imaan karaa markay tobanka saac inay tahay hadda hadda cooskii aad iigu fogaaday oon la gaarin karin meeqa maalmood ayaa cawska raadisaa maalin kasta in la doono miyaa mase maalmana waa la raadiyaa maalmana waa la iibiyaa maya maalinkas ma raadiye maalina waa nastaa maalina waan doontaa cooska hore iisii horaa iyo haraan gataa abqada iyo habtaan iska gataa maal dhaaf ayaan u baxaa maadaama cooskii u fogaada hadda waxay ii sheegtay in carruurta ay agoon yihiin goorma ayuu abbood dhintay sababta uu dhintayse maxay ahayd ilmeyga aabood wuxuu dhintay labada kun iyo labaatan kuu dhintay xanuun yaroo caadi u qabay inkastoo koroono uu jiray laakiin maalmo ku saameyn kara karoona ku dhinta laakiin xiliyaha u dhimanaya karoona ayaa jiray xanuun weyna xanuun saa weyna ma siheyna xanuun oo caadi iska ahaa haa tuhunka ahaa bulshada way dhahayaan tuhunka wuu jiraa karoona maadli wax waa lasu dhex waday laakiin aniga oo ma cadeyn kara laakiin xanuun yar inuu yahay baan dareemi karaa laakiin ma jirtaa wax caddayna oo ay dhakhaatiirtu soo saareen oo ku saabsanayd geerida saygaagii allah u naxariistee maya dhakhaatiirta waxay ku caddeeyeen maysan jirin ka hor shaqadan abqada iyo cawsoo gurista ah sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu ta hal mar basaan shidan jirnay waqtiga xaaladda way igu adkeed hal maraa laga adko inaan shidano inta kale jiiraanka ayaa caawin jiray waxmaan kalsan jiray xaaladeyda nolosheeda aad bay u adkeed haddana nolosha waxaan uga baxay aniga marka ilma aabahey dhintay anigaa duur iska gala oo iska shaqaystay hadda alxamdulilah hadda anaaba wuxuu aad xoogay ku shaqaysana hadda dhib dhib ima haysta maxaa kugu dhaliyay shaqadan inaad maxaa kugu dhaliyay shaqadan inaad qabato markii ugu horreysay ee shaqadan aad bilowdaysay goormay ahayd waxay igu dhalatay markuu ilmahayga aaboo dhintay ayay igu dhalatay awlan ariga maan raaci jirin ariga toban neef camaran lahayn duurka markaan geeyo yaan cooskama barwaaqis ka dhacda cooskama shikiyaa la arkay cooska ayaan soo gurtay xaafadda aan ku gadan jiray saas awgeed ay igu dhalisay inaan cooskaa gurto oon soo gato oon kasii bicbijtiro oon ilmahaygan aan oga soo raada waxay cun lahayn taasaa igu dhalisay meeqa sano ayaad ku nooleed xeryahan qaxootiga carruurtase iga waran da-dooda ee ka ugu yar iyo ka ugu weyn iyo haddii ay jiraan kuwo iskuulka gaadhay oo wax kuu barta waxaan ku noolahay labada kun iyo koob iyo tobankaan imaaday intaas aan ka arkaystaa aan ku noolahay xagardheer labaiyo toban sanaan ku noolahay xagardheer aan joogaa caruurteeda gabadha ugu weyn waa saddex iyo labaatan jir secondaryay dhigataa labada kale waxay dhigtaan bremily ay dhigtaan iskuul bremily dhigtaan kan labada ugu yarna dugsiga ay dhigtaan cunuga ugu yar waa cunug afar jir isagana waxba ma barta sanacdiisa waa cunug ma gaari weli maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo haween ah hooyo ah keliga carruur karsanaya ee nolosha xeryaha dhadhaabnaya aada u adkaatay oo sii adkaanayso aada nolosha qoyskaaga maareynayso wax weyn ayay iga dhigan tahay ilmahayga maadaan inaan ku filnaado ilmahayga agoonta eh inaan ku filnaado wax weyn ayay iga dhigan tahay aan nolosha noola kasii fiican inaan sii galo oo ilmahayga noloshooda ay kor usii baxdo wax weyn ayay iga dhigan tahay
ma jiraan haween kale oo sidaada oo kale ka shaqeeya shaqadan abqada iyo cawska mise keliga unbaa xerada keena haa wey jiraan haween meesha duurka aan isku arno meeshaan cawskii abqad ka gurta haween aan isku arno wey jiraan haweenkaasna magaalada weyweynta ninba geeskiisa u ka galaa ka sokow inaad kaafisay nolosha caruurtaada agoonta ah ma jiraan cid kale oo shaqadan aad ka caawiso haa wey jiraan dad qaraabo oo dariska oo iga rafaasan oo caawiyo sokorta saliidda cusub waxay iga soo doontaan aan siiyo bariiska oo kale aan u daro wey jiraan dad badan wax siiyo oo qaraabada dariskayga eh hawshan intii aad ku jirtay qof dumara baa tahay meel fogna waxaad ka soo qaadaa abqadan iyo cawskan wax dhibaato ah ama wax caqabada oo aad kala kulantay shaqadan ma jirtaa way iska jirtaa cabsi way jirtaa waayo dumar ahay laakiin alxamdu hadda wax dhibaato haddaan ku qabo ma jiraan hadda oo fogaashada duurka fogidiisa aansan ka ahayn
intii aad shaqadan ku jirtay ka sokow nolosha qoyskaaga inaad si fiican u xallisay maxaa kale oo kuu qabsoomay qorshahayga aan samaysto waxaa waaye bil kasta inaan dhigto shan iyo toban kun maalin haddaan wax helo aan dhigto shan boqol kun shil meel aan dhigto aan ku xisaabtana bis shan iyo toban kun iyo toban kun ay iisoo baxdo waxaa ii qabsoomay labaatan neef oo ari ayaan gatay haddana waxaan rabaa inaan laba kareeto gato midna qoryaha midna biyaha aan ka dhigtaan rabaa iga caawiyaan shaqada ani hadda aan ku jiro igala qabtaan oon u dhiibo shaqaalaan u dhiibto laba ninoo shaqaalaan u kala dhiibto oo ani beri kamaal ila ii shaqeeyaan rabaa ee haween badan oo sidaada oo kale caruur keligood korsada ayaa xerada jooga kuwa caruurtooda agoon yihiin oo laga dhintay iyo kuwo la furayba ee maxay tahay taladaadu aada u jeedinaysa haweenkaas haween waxaa u baaqa inay shaqaysan karaan anoo kale ay noqdaan ay igu soo daydaan aan u rajeynaya taasi waxay ahayd xaawo aadan cabdi oo ah hooyo caruur agoona ku korsata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti iigu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal macallimiinta dhiga iskuulaadka iyo goobaha kale ee lagu barto culuumta maadiga ah ayaa hela tababaro macalinimo oo ku aadan maadooyinka ay dhigayaan iyo la dhaqanka ardayda laakiin macallimiinta goobaha waxbarashada islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga ayaan helin wax tababaro macalinimo ah waxaana bulshada qaarkeed ay cabashooyin uga yimaadeen goobaha waxbarashada haddaba toddobaadkan ayaa xeryaha qaxootiga markii ugu horreysay lagu soo gebagabeeyey tababar la siiyey macallimiinta goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga khaliif aadan axmed oo ka mid ahaa macallimiintii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda layliga macalinimo ee u qaatay iyo waxa ay ka faa'iideen annagii macallimiinta ahayd yaa haddana dowro galay oo ardo noqonnay runtii barnaamijkaan meesha kala kulannay markii la fiiriyo waxaan is leenahay wixii ugu qiimo badnaa oo aannu soo marnay yaanu la kulannay intii maaragtay wax nala soo barahayey maasha allah waxaan maqli jiray markii sheekh imaado macallin fukane soomaalida ku mamaahi jirta marka waxa weeyaan meeshii annagu aan joognay iyo wixii naloo gudbiyey markaan fiirino haddee meeshaan starhaad joognay intaan hadda dowladda naloo bilaaba meeshaan joognay meel ka koraysaan maanta insha allah waan rajeynaynaa inaan joogno inaynu sii kororsanno oon haddee ilaahay baaba subxaana wa tacaala nebi moxamed ku arbay qul rabbi zidnii cilman wuu ku yidhi runtii siiqada carabiga ahee maanta naloo soo gudbiyey iyo tu soomaali ahba oo tii hore xataa ka yar fudud oo naloo soo gudbiyey waa mid si fiican haddii loo dhaqangeliyo barnaamijkeennii hore ee sacabka ahaa oo ardadii annaga aan isfahmi lahayn ee adkayd macallinkii ardadu ay iska horimanayeen ee culayska badnaa runtii siiqadan hadda naloo soo gudbiyey iyo dowladdan hadda nala siiyey haddii aan dhaqangelinno oon dhaqaajinno wax badan baa iska bedeli doona insha allahu tacala saasaan rajeynana cali dhaqane dhicis oo mas-uul ka ah mid ka mida goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ayaa sheegay inay hab dhib badan wax ku bari jireen ardayda laakiin hadda la fahansiiyey si ka fudud hannaankii hore ay ugu adeegsan jireen gudbinta casharada ay ardayda siinayaan haddee qaab adagoo marka hore aada u dhib badan baan wax ku baranaynay oo ardayda aan isku rafaadaynay laakiin hadda qaabkan qaab fudud baan hadda nala fahansiiye oo naloo sheegay oo cunuga si fudud wax ku fahmahayo waxa wax ugu adaga ugu dhib badanna waa hingaada hingaada marka si fudud oo uu ku baranahayo axkaamul qur'aan iyo iyo hingaadiba in uu ku baranahayo alif keli isagoo ku jiro dugsiyaalka anaga xagar dheer insha allahu tacaala aan ku tadbiiqino sida aan wax u qaadan haddii ilaa hedno sida noogu fududna aan wax ugu qaadanno laakiin waxaa naga hortaagan xagga waalidka hadda arrintaas ku fahanno insha allahu tacaala hadda waxaynu noogu suuragelaynin macallinka waa laga yaaba toddobaatan cunug inuu hayo konton cunug inuu hayo haddii macallin konton ama toddobaatan cunug hayo qaabkan hadda tadriisiga loogu talagala ma aha laguma talagelin sida loogu talagala waa shan iyo labaatan cunug saddex cunug hadduu wato iyo wax ka yar macallinka in lagu ogaado qaabkan uu ku waxbari karaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan noo dhegeysta heesta barnaamijka
soomkaba adaan ku jecelaho ku cashada cisiga walla kacaa kufaha adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa ka shanaad hantide adigay kuniyo kow jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa ka shanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacaylaya igu sii kordhe kolkooliyo ila kori cishqiga ah ila kori cishqiga iska kama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifka koo jecelay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliyahow igu kaliyahow qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliyahow igu kaliyahow sida keena ruug kali reemayo sidanaay ka reebo kuu ololaya keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii keneen keenada xubbiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee kaarkadhaya iisii keneen kax waxaan la'ahay cisku keegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kaama armi kara aa kaama armi kara kax waxaan la'ahay cisku keegsamo igu laba kacee maanaa ku laba kaama armi kara aa kaama armi kara iska kama goyn qalbibaa ku taga meel kaa tegay kuma nici naftii ifa koo jecelay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliyahow igu kaliyahow qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay qalbi kugu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kaala baxay adi kaala baxay adna kaliya laab igu kaliyahow igu kaliyahow
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanaya anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaa dib u kulmi doono waxaanu idinku dhaafaynaa amaana allah